shirarka kulamada dhex mara waalidiinta iyo maamulka iyo macalimiinta waxay qayb ka yihiin hannaanka lagu hirgeliyo laguna saxayo manhajka u degsan markaska iyo horumarintiisa kulamadu waxay isugu jiraan laba kulan mid guud iyo mid gaar ah kow kulanka guud waa dhowr kulan oo looga hadlayo furitaanka sanad dugsiyeedka iyo in laga bixiyo muuqaal guud oo ku saabsan barnaamijyada waxbarasho ee sanad dugsiyeedka cusub ama loogaga hadlayo xiritaanka sanad dugsiyeedkii muddada tobanka bilooda soo socday iyo waxyaabaha nooga qabsoomay barnaamijkii la dejiyey sanadka horaantiisa kulamada waxay u dhacayaan sida tan kulanka furitaanka oo dhacay labadii bishii sideedaad iyo afarta kulanka xiritaanka teeramka koowaad oo dhici doona insha allahu maalin jimco ah labaatanka bisha labayo tobnaad afarta saacaddu marka ay tahay sideedda fiidnimo zuumkana ka dhici doono kulanka xiritaanka sanad dugsiyeedka oo dhici doona idanka ilaahay beryantai ama jimco soddonka bisha shanaad saacaddu markay tahay sideedda wuxuuna ka dhici doonaa zuumka kulanka gaarka ah waa kulan u dhexeeya maamulka ama macalinka iyo waalid ama waalidiin qaar looguna hadlayo arrimo gaar ah oo ku wajahan caruurtooda fiiro gaar ah ka qaybgalka shirarka aad iyo aad ayuu muhiim ugu yahay la qabsiga ama fahanka mashaariicda waxbarasho ee uu markasku u hayo macaamiishiisa sidaa darteed maamulka waxa uu soo dirayaa baraarujin iyo xusuusin ku saabsan qabashada kulanka ka hor intaanan la gaarin waqtiga uu qabsoomayo shirku waxaa kale oo uu soo raacinayaa linkiga zuumka ah ee uu ka dhacayo shirku haddii ay dhacdo inuusan waalidku ka soo qeybgelin shirka markaska ama maamulka iyo macallinkuba marna kuma khasbana in ay waalidka baadi goobaan macluumaadkii iyo go-aanadii ka soo baxay kulankana ay ku wargeliyaan go-aan walba oo ka soo baxa shirka uu waalidka ka maqan yahay waa inuu aqbalaa kuna socdaa isagoo mahadsan